wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka galmudug mudane maxamed maxamuud cilmi iyo gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada dhuusamareeb oo ay weheliyaan agaasimo waaxeedyo ka tirsan wasaaradda waxbarashada galmudug isku duwaha ah mashruuca g b e ee wasaaradda waxbarashada iyo madax ka socotay hay-adda safde jilran ayaa dhagax dhigay dhismayaal cusub oo lagu ballaarinayo laba iskuul oo ku yaala deegaano hoostaga ah magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug dugsiyada dhismayaasha laga dhagax dhigay ayaa kala ah dugsiga hoose dhexe ee sayraar oo ku yaala deegaanka tagaabeeye iyo dugsiga hoose dhexe ee xalanley oo ku yaala deegaanka xalanley munaasabada dhagax dhiga ayaana qeyb ka qorshe ballaaran oo wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka galmudug ay ku horumarinayso adeegyada waxbarashada gaar ahaana meelaha ay ka jiraan duruufaha adag ee waxbarashada gudoomiyaha deegaanka xalanley cabdulaahi maxamed ayaa wasaaradda waxbarashada uga mahad celiyey ballaarinta ay ku sameynayaan dugsiyadan halkan waxaa laga dhagax dhigayaa maanta fasalle iskuulka ballaarintiisa ah ayaa laga dhagax dhigayaa waan u mahad celinaynaa ciddii naga taageeraysa iyo ciddii dhagax dhigaysa iyo ciddii dhismaha noo ballaarinaysa waana soo dhowaanaynaa waxaan rabnaa intaas kabacdigeed inaan uga faa'iidaysanno halkan derbida ka dhisan ood arkaysaan iyo guryaha halkan ka dhisano iskuulaadka oo awal soco jiray oo ardadii ay gaartay foom on iyo foom two ay gaartay isku tashi deegaanka iyo wasaaradda waxbarashada galmudug ee wax badan ka taageerta ayay ku timid cid alla ciddii wax naga taageeraysa iyo ciddii noo imaanaysa iyo ciddii wax noo dhagax dhigaysa waan soo dhowaynaynaa waana u mahad celinaynaa macalimiinta bayrolkana fariinta aan dirayna waxaa ka mid ah in macalimiinta naloo badiyo maadaama macalimiinta nagu yar tahay sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka maamulka magaalada dhuusamareeb cabdisamed salaad aadan ayaa uga mahad celiyey bulshada deegaanada xalanley iyo tagaabeeye dadaalada ku aadan kubcinta dhinaca waxbarashada oo ay u sameynayaan caruurtooda waa waxaan dhihi karnaa waxqabadkii iyo kaabayaashii loo baahnaa in iskuulka la qalabeeyo dhammaan buugaagta iyo baahiyihiisa intii laga gaaro laga qabto dadka deegaankana waxaan rabaa inaan kula dardaarmo intaan aad ku tashateen iyo inta kalood helaysaan oo danguuda waxaa la rabaa in sayta looga faa'iidaysto keliya in wax la baro laakiin dadka waaweynuna inay wax bartaanay rabaan bulshadaana waxaa wax looga bedeli karaa in wax la baro wacyigooda wax laga bedelo taas isu dardaarmayna haddii ilaahay idmo si dee deegaanka iyo dowladnimada iyo danta guuda la qabanaho laysugu imaana intaba ay u badbaado ugu dambeyn wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka galmudug maxamed maxamuud cilmi ayaa sheegay in dhismayaasha lagu sameynayo iskuuladan ay yihiin kuwa loogu talagalay in lagu horumariyo adeegyada waxbarashada ee deegaanada hoos yimaada magaalada dhuusamareeb waxaa laydinka rajeynaya dadkaas idin fiirsanaya waalid iyo walaal iyo ehel iyo dad kasta leh oo deegaan leh ballan ay idinla galeen ballantaasoo ah ballan inaad bal waxbarataan waxaas aa barataan hadhow ayaga a wax ku tartaan deegaankiinana wax ku tartaan dadka reer galmudugna a wax ku tartaan mas-uuliyaddaas culayska badana idin saaran waxaan rajeynaya inaad gudan doontaan hadduu ilaa idmo waana u muuqataan oo saansaanteydaan leedihin waxaan idinkula dardaarmaa marka maadaama iskoolkaanu dan guud yahay in iskoolkaas danta guud looga shaqeeyo oo aan la kala xigin qoladii dhulka bixisay iyo qoladii maaragta maalin dhagax ku dartay iyo kii maalin wax la baxay oo xog ilaahay ula baxay inuu aakhiro u niyeysto oo ayna yihiin waxaan sida masaajidka oo kale sida waddada laamiga ah oo haddeertaan baabuurtu marto oo aan la kala xigin inay sidaasoo kaleeto dan guud u yihiin hala ogaado dadaaladan lagu dhisayo dugsiyada waxbarasho ee deegaanada yaryar ayaa qeyb ka ah qorsho dowladda federaalk soomaaliya tan galmudug iyo hay-adaha caalamiga ay iska kaashanayaan oo lagu xaqiijinayo in la hormariyo adeegyada waxbarashada